bulshada hindidu waa muhaajiriinta labaad ee dunida ugu badan ee ku nool waddan aan ahayn dalkooda dhaqaalaha ay shaqaalahaas hindida ahi dalkooda hooyo u diraan waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqolkiiba laba miisaaniyadda dalka hindiya dhowr qarni horteed ayaa hindidii ugu horreysay u guurtay wadamada carabta beriyahan dambe ee dadka hindida ah ee ku nool wadamada dibadda oo lagu yaqaanay inay yihiin dad nabdoon waxaad moodaa in deganaanshahooda saameyn ay ku yeeratay siyaasadda xisbiga talada haya ee dalka hindiya barnaamijkeenna amuuraha islaamka dhegeystayaal haddii ilaahay raalli ku noqdo waxaaynu ku eegaynaa arrintaasi sanadkii labada kun iyo labaatanka shaqaale hindiya oo ku sugnaa dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa la mustaafuriyey kadib markii lagu eedeeyay inay baraha bulshada ku qoreen waxyaabo ka dhan ah diinta islaamka sanadkan labada kun iyo labiyo labaatanka waxaa la xidhay muqaaxi wax laga cuno oo ku taala dalka kuwait kadib markii la sheegay inay cunsuriyadeeyeen gabadh xijaaban siyaasadda xisbiga talada haya ee dalka hindiya oo xeeldeerayaasha ka faalooda arrimaha hindiya sheegeen inay ku dheereeyaan hagardaamada bulshada muslimiinta ah ee dalkaasi saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa bulshaweynta hindida ah ee ku nool wadamada muslimiinta ah gaar ahaana wadamada carabta su-aashaasi ayay aan weydiiyey cabdiqani ismaaciil maxamed food cadde oo degan magaalada baarliin ee dalka jarmalka kana faalooda arrimaha islaamka haddaan si kooban uga jawaabo ha shidaalku maanta waa hubka ugu culus ee adduunyada la isu adeegsado layskagana aargoosto wadamada muslimiinta ahna waxa ku sugan dad badan oo hindi ah gaar ahaan wadamada khaliijka ee shidaalka hodanka ku ah haddii ay maanta awoodooda shidaal iyo awoodda shaqaalaha hindida ee ku sugan wadamadooda ay u adeegsadaan qaabka diblomaasiyadda inay kaga dulqaadaan cadaadiska iyo cidhiidriga saaran shacabka hindida ah ee muslimiinta ee laga tirada badan yahay way awoodaan dhowaan xisbiga talada haya ee hindiya laba xubnood oo ka tirsan ayaa waxa ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin twitterka fariimo ay ku aflagaadeynayaan nebi moxamed nabadgelya iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee dalal badan oo muslim ah oo ay qadar kow ka tahay ayaa ka falceliyey iyagoo u yeedhay danjirayaashoodii ka joogay hindiya labadii sarkaal xisbiga talada haya ee hindiya shaqadii ayay ka joojiyeen tan iyo intii uu ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee dalka hindiya xilka la wareegay wadankaasi waxaa ka dhacay iska hor imaadyo dhex maray bulshooyinka muslimiinta ah iyo dadka hinduuga ah oo dalkaasi ku badan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo